الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهر عليهم أذاكني باب وباب باب في الإله بلدارتي كلي كينو إمان دونا إله معروفها عند الفقهاء ما أها لكن دي حق اللغة الإله والحلفون بلدارتي خاصة لما كان دمريا وحلق بدارنيي iyo wactizaali nisaa-i dumarkii oo lagaba dheeraado dee ninkii qabay cadho iyo ama diidma ama arrinta xagga dhexdooda kaba dhacday inuu gurigii ugaba tago ama uu kaba dheeraado iyo wa takhyiirihinna dooransiintii la dooransiinayey inay zawjkii laba joogaan iyo inay kala tagaan iyagii la dooransiinayey iyo wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi isagoo caaisha iyo xafsa la khidaabi wain tadaahara calayhi way noo iman doontaa bal kollay arrinka inoogu iman doonaa waa rasuulka ilaahay ictizaalkii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo dee baabkii kan ka horreeyeyba xadiidkii inoogu dambeeyey ictizaalka aynu ku soo aragnay laakiin xadiidyaa israaci doono dhaadheer oo kala dhaadheer oo caawa aynaan kuba dhammayn karahayn waxa weeyaan iyaduna halkaa kuba tacalluqsan un bal ilaahna iyo axkaamtiisa wax ka midana markaa dambe ayaan wax ka sheegi doonaa iyo ilaah halkan loo jeeda iyo al-ilah wuxuu yahay marka la eego isilaaxa fuqahada iyo dee aayaddii suurat lbaqara aladiina yu'luuna min nisaa'ihim oo ah ka isilaaxa fuqahada ay iila iyagu ay dee ka cabiraan been wuxuu ihi muصنifku raximah اllahu taعaalى xadaثnii زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna cmar bnu yunus alxanafiy qaala xadaثna cikrimaة bnu camaari can simakin abi zumayri أnahu qaala xadaثnii cabdالlahi bnu cabaasi qaala xadaثnii cmar bn الkhaطaabi qaala bal dadku waa dadkii kitaabka weynu kusoo wada maray dee habaa kala badnaadeenoo zuhayr ibnu xarbin sheekada muslim ragga ugu badan buu ka mid yahay oo mar abubakar unbaaba ka badan ee dee kun wax ka siyaadsan meelood buu kitaabka kagaba sugan yahaa ma riwaayo cumar ibnu yunus alxanafi iyo cikrimat ibnu camaar iyo simak ibnu lwaliid abu zumaylna horeynu usoo maray waana niman magaaladii yamaamo la odhan jiray degaankeed adigu ahaaba taasba weeye labada dambe cikrima iyo simaakba taabiciintii bay kaga mid yihiin dee ha kala weynaadeen oo cikrima waa taabici aada u yar kolle waana nin hiqa ah ama saddexdoodoo hiqaad baan leenahay cumarna isagu waa atbaacu taabiciintii waxaana dee kolley kutubu taraajim culimadu siday kusoo naqliyaan cikrimo gaar ahaantiisa cikrimat bnu camaar waa nin hiqa ah laakiin waxay yidhahdeen markuu yaxya bnu abi kasiir oo nin isna reer yamaamo aha imaamooynu hore usoo aragnay kitaabkana kuba badan markuu wax ka warinayo riwaayadiisaas ma fiicno oo ama idiraab iyo isbaraanbared badan baa jiro oo markaa cikrima abi markay yaxye noqoto way daciifiyaan idiraab riwaayadiisa ku suganaya axaadiistoonu hagaa ugu dadbin daraaddeed laakiin sida kale waa iqo ee waa markay yaxye noqoto uu yaxye ka warinayo wuxuu yidhi markaa ibnu cabaas baa cumar kaba warinayo laba saxaabi baa inoogu wada sugane qaala cumar baa wuxuu yidhi lama اctazala markuu ka dheeraaday nebiyullaahi nebigii ilaahay salى اllahu calayhi wasalam nisaa-u dumarkiisii ee casharkii kan inoogu dambeeyeyna waxaynu ku soo marnayba iyadoo cumar iyo abubakar iyo rasuulka ilaahay u yimaadeen gurigii uu joogo dumarku ay ku ay hareereeyeenba iyagoo nafaqo iyo waxaanu markaas dee wixii uu helayo waa siinayay ee ziyaadaha ay doonayeen bal taas waana umuurihii markii dambe ee ictizaalkii keenay taas bay ahayd qaala wuxuu yihi cumar dakhaltu marka ay taasi dhacdaan soo galay almasjida dee warkii baa gaadhay halkii gurigiisu ahayd masjidka lamuu jaar ahayn uu ka durugsanaayo ayuu kaba yimi markaasuu soo galay masjidkii faida annaasu wuxun baaban arkay idaadu waa tii fujaa'iyad ahayd oo wuxun baaba dee soo kediyo marka masjidkii galayba si aan arkay dadkii oo yankutuuna bilxasa ay yadribuuna alarda bilxasa wey quruuruxii masjidku dee gobolla ma lahayn sibidhna ma lahayne ciid iyo quruuruxaasaa yaalay iyagoo dee intay qaadayaan kaa dhulka la dhacaya isagii ee way naxsan yihiin way hami iyo qami weyn baa kuba yimi markaa fikirkay fikirayeen baa nin kastaa waa fururay oo dhagxaantii dee gacantiisa uu gaari karayay ine kuwii masjidka ama quruuruxii buu intuu qaaduu saa dhulka ugu yar dhufdhufanayay waa dee hamigii iyo fikir daraaddeed taasaan arkay yankutuuna bilxasa macnaa yadribuuna alarda bilxasa wey ardigii masjidka dhulkiisii quruurixii masjidka intuu qaado dee ruuxu isagoo isku foorara fikiraya hamisan buu sidaa samaynayay ka ficli mahmuumi mufaker wayaquuluuna weliba intaasun arrinku may hayna waxay lahaayeen طلqa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم nisa dee markay arkeen rasuulka ilah midna gurigeedii tegahaynba maqsin cidla oo gaara galay weliba halkaa keligii kuba jira ayay yidhaaheen rasuulka ilaahay wuxuu furay dumarkiisii wadalika waqtigaasna wuxuu ahaa qabla an yu'marna bاlxijaabi intii aan la amrin dumarka xijaab aan la amrin riwaayadan sumay markaas simaak abi zumayl baysani noo dhacday in kollayna aayaddii takhyiirkaynu soo maraynay weli qisada xoogaa waxaynoo horreeyey takhyiirku waxaan hore usoo sheegnay sanadii sagaalaad ee hijrada inay ahayd baan soo sheegnay laftigan saas baa dhaco wuxuu keenayaa inay arrintan waayo ictisaalkan iyo takhyiirkani uu horreeyey ayay ayay keenaysaa waxaanan soo marro kitaabkaan kuba soo maray xijaabku markii ugu horreeyey uu soo degaynay ahayd markii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh guursado la aqalgalay saynab ama maalintii ugu horreysayba taas bay ahayd ee weliimadii inuu kuba soo degay waqtigaasna waqti mutaqadimo weeye oo bal haddii la yidhaha khandaq sanadii afraad baabay dhacday ama sanadii shanaad dee waa waqtiyadaasunbay noqonaysaa waayo waa khandaq dabadi unbay ahayd arrintan in bal taas bay ahayd in dee mucdayaadka ama riwaayaadka kale markaan eegno iyo waktigay arrintani dhacdayo taasna si aan marka hore soo sheegay inay keenayaan oo inay wakti dambe ahayd oo sanadii sagaalaad ee hijirada ay ahayd kollayna imaamkan macruufkaa ibnulcarabi oo kollay kitaabkiisan axkaamu lqur'aan oo kale iyo isagoo halkan eegaya ayaa wuxuu dee idhahaa takyiirku waa ka horreeyey ama wuxuu keenayaan takyiirku inuu xijaabkii kaba horreeyey xafna xajarna kalaan buu dheer buu leeyo arrintaa uu ku tataa tatabuco tacaqubo uu umuurihii dee bal kollay qaraa-intii iyo wixii kale riwaayaadkaana isu wada geeyo khulaasadna ay tahay arrinku mee taas maaha arrinkani xijaabka waa ka dambeeyey waana waqti dambe riwaayaadka qaarkoodna ibnu cabbaaskan warinaya waaba joogaysa dee riwaayaadka qaarkood ay keenayaan ibnu cabbaasna fadxumako iyo waqtigaa dabadeed uun ayay yimaadeen ama waqtigii fadxumakunbaabi madiine isagiiyo qoyskoodu ay yimaadeenoo suxbadiisu waa intii fadxumako ka dambeysay bay noqonaysaa waanu yaraan marka waxa adigu arrintu ay tahay lafdadan ah qabla an yubna bilxijaab kolley saas maaha ee waa xijaabkii dabadeed waxaana uu xaafid kuba tawjiihiyaa waxaa suurtagala raawii markii uu dee say noo soo socota caaisho u galay halkaa caaisho gelitaankeedii inuu ka fahmay uun dee haddii ay qabla bacdalxijaabtay inaanu u galeene ay arrintu qablalxijaab ahayd ee laakiin gelidda ruuxii loo galo kama laasimaysa inaan xijaab jirin waabuu gelayaayo dee min waraya xijaab baanay kala hadlaysaa oo bal matalan taasna kama dhalanayse bal laftadan kolley xadiidka ama riwaayaadkiisa iyo umuuraha kale waaqacada kuma tacalluqsan kolley laftadan in saa lagu daayo ma saacidaysa ee waham yaroo xadiid dhacayna xadiidka intiisa kale waxba kuma keenayo bal waxaan leenahay tani waqti dambe ay ahayd oo waa xijaabka dabadi welibana hadallada cumar waxaa kuwa soo arooray markuu inantiisa la hadlayay zaynab bintu jaxshi oo kale waana ta aynu soo maray in zaynab bintu jaxshi iyadaba markii dee uu rasuulka ilaahay guursaday uu horay in xijaabkani soo degay arrinku dadkii takhyiirkani kuba yimi la dooransiiyey rasuulka ilaahay dooransiiyeyna zaynab ka mid bay ahayd oo bal waxaan leenahay laftadan yaree kooban ayuunbaa waham kuba sugan yahay saa daraaddeed xadiidka intiisa kalena oo waxay noo sugan lafti yaroo wahamoo dhacay xadiidkiina guud ahaan xadiidka lagama dhigo ee mid ama cila ay ku sugantahay ama khada uu ku jireen faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi markay taasi dhacday dadkii aan saa kaba maqlay laaclamadna waan ogaan doonaa daalika ka arrinkaa bal inuu rasuulka ilaahay furay dumarkiisiyo in kale ee inantiisna ka mid weeye alyowma maanta ay fii hada alyowmi baan ogaan doonaa qaala wuxuu uhi fadakaltu calaa caaishata caaishaan u soo galay faqultu waxaan idhi yaa binta abi bakrin ina abi bakarey qad balaqa ma waxa gaadhay min sha'niki adiga xaalkaa iyo arrintaada ma waxa gaadhay an tu'dii inaad dhibto rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay inaad dhibto faqaalat caaisha waxay tidhi maa lii wamaa laka ya bna اlkhadaab cumar baysan ugu jawaabtay maali waxa ii sugnaadee muxuu yahay iyo wamaa laka adiga kuu sugnaada ujeeddada maxaa ina kala galay adig yaa isukan keenayaba anig iyo adiga ya bna اlkhadaabi ina khadaabow calayka korkaaga waxaa bicibatik ay bikhaasati nafsik dee adiga khaaska ku ahayd waa inantaadii waa xafsa taa waani haddaad cid waaninayso taas bay leedahay alcaybana fii kalaami alcarab marka alcayba la yidhaaho waa sanduuq ama weel ama wuxun yajcalu linsaanu fiihi afdala hiyaabihi wa nafiisa mataacih shaksigu alaabtiisa ka ugu fiican ee ugu qiimo badan uu aada u ilaalinayo sanduuqa iyo meesha uu ku rido ayaa caybo la yidhaha rasuulka ilaahayna ansaar caybadiisaabu kaba cabiray inay caybadiisa yihin manaa waa mawdica sirtaada iyo khaasadaada adiga ku gaarkaa waaba taas marka waxay ku shabahday caybadii inantiisii xabsay kuba shabahaysaan saasay tiri markaasaa deete faqultu markaasaa muxuu ihi qaala fadakaltu calaa xafsata binti cumara xabsaan usoo galay faqultu laha waxaan ku idhi yaa xafsatu xafsa faqad balaqa miyu ma wuxuu gaadhay min sha'niki sha'nigaaga xaggi an tu'dii inaad dhibto rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ma arrintaadii baa waxay gaadhay maanta inaad rasuulka ilaahay dhibto wallaahi waan ku dhaarteedba qad calimti waad og tahay adugu xafsu la hadlaya ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam laa yuxibuki rasuulka ilaahay inaanu ku jeclayn adiga walowlaa ana anigu haddaanan mawjuud ahayna aniguna ladallaqaki rasuul llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waaba ku furi lahaa haddaan anigu joogin oo dee ina cumar aanad ahayn rasuulka ilaahay uu ku furi lahaa taas wili fabakat ashadd albukaa adigu tan buu yihi kollay riwaayaad kala duwan oo sanadkoodna markaan isu geysano xasan tahay waxaaba inoogu yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu xabso furay waa furay haddana waa la amray oo dee markaa riwaayaadka qaarkood waxaa kuba yimi taas waxaa yimiba riwaayaadka kuba yimi inuu jibriil u yimi uu yihi raajic xafsata fa inahaa sawaamatun qawaama waa ruux soom badan qiyaamna badan ee soo cesho waana zawjadaada jannada ee soo cesho rasuulka ilaahay waa soo ceshaday waxaana riwaayaadka kuba yimi halkan haddii uu inuu cumar ku yidhi hadduu rasuulka ilaahay taas weeye bal markood bay kuwa soo aroortay dee waa in cumar daraaddii usoo ceshee haddii uu mar kale ku furo wallahi laa ukalimuki abadan mar kale hadduu rasuulka ilaahay ku furo dib dambaysaba kulama hadlayo arrintan markaasuu sidan ku yidhi bal hadlo uga soo saara markaasaa deeta wuxuu saas fabakat ashadd albukaa waxay oyday oohin badan ayay oyday faqultu oo ahin daran bay oyday ashad albukaa faqultu laha waxaan ku idhi ayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay mee markii aada u oyday ayaa waxaan ihi rasuulka ilaahay mee markaasaa waxay tihi qaalat huwa isagu fii khisaanatihi waa khisaanadiisuu ku sugan yahay fi lmashruubati gurfada khisaanadaas la kora meesha dee wax la dhigto ee dee wax lagu kaydsado kolley mashruubaduna imaka halkan ra-da waa la damiya la fadxiya kolleyna way dee almashraba malaa markay bimacnaa makaan alwuruud tahay iyada waa fadxa uun ee tan markay bimacna algurfa tahay waa maqsin iyo qurfo uun qurfadaasna ee waxaabay iyada ahaydba in halkan dee waxyaalana ay u yaaleen ama raashin wax ka mida iyo waxyaale ay u yaaleen waxay u tilmaantay marka halkii rasuulka ilaahi joogay waa halkan khasaanadiisu joogtay waa halkan isaga gurfadiisa ay ahayd ba ma fi lmashruba fadakaltu markaasaan halkii buu tegey meeshii baan galay gudaheedii ma gelina dee waa adigu ku dhawaaday faidaa waaba ana anigoo wuxuun baaban arkay birabaaxin gulaami rasuuli llaahi sala allahu alay waslam wuxuun baaban la arkay oo la kulmay oo meeshii ka helay rabaax oo rasuulka ilaahay addoonkiisa sala allahu calayh wasalam waxaana inoo soo socotay addoon madow inuu ahaa qaacidan xaalu yahay isagoo fadhiya calaa iskufati lmashrubati meeshan gurfada meel sarena way ku taalay salaan baa loogu fuulayay iyadoo bal matalan taas catabadeedii uu fadhiyo rabaaxani halkaasuu fadhiya rasuulkuna guduhu ku jira mudallin uu laalaadiyeyna rijlayhi labadiisii lugood ne tadliya weeye oo lugihii buu laalaadiyeyna meel saruu kuba fadhiya calaa nadiirin waa geed dee waxa weeyaan min khashabin qori aadu waa jirid bay ahayd geed timira jiridiina way ahayd nadiir bimacnaa manquurno dee isaga si loogu fuuli karo ayaa kollay waa la yar googooyo darajaad ama waxaa loo yeelay de halkan sidan dee salaanku darajaadkan uu leeyahy oo kaleo lagu joogsan karaa loo yeelay bal taas buu ahayoo geed jiridii oo la taagay oo malaa dee la yar jiifiyey oo meeshii lagu fuulayayoo si lugtu ay u qabato ayaa darajaad isagii la qoray uun si meelo lugtu ay qaban karto lagu joojin karo uu u yeesho haddaba kaas buu isagu intuu xaggii sare fadhiistay ayuu lugihiisii kasoo laalaadiyey taas we markaasaa fanaad marka wa huwa markaa jidc naqiirkani jidcu jirid buu ahaa yarqaa calayhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yarqaa uu fulo markuu mashruubadaa tegaya rasuulka ilaahay calayhi isaga korkiisa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam salaankii wax ku fuulayay wayanxadiru uu dhaadhacan oo dee markuu soo daadegayana isaguu soo markaa soo mari jiray uu kusoo joog joogsan jiray markuu fuulayana isagu kasii kori jiray mashruubada fanaadaytu waan dhawaaqay oo waxaan idhi yaa rabaaxu rabaaxow ista'din lii cindaka calaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam ista'din lii idan ii dalab fasax ii weydiid si aan uu galo waa dee cindaka adiga agta calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ila hadaloo idan ii weydiye bal si aan ugu galo fanadara rabaaxu rabaax baa wuxuu eegay ila lgurfati xaggii gurfaduu eegay uma nadara ilaya haddana xaggayguu soo eegay falam yaqul shayئa waxba muu odhan kollay riwaayo sia inoogu dambaysa dee waana isu keen fasirayaane inuu dee rasuulka ilaahay keligii baanu ahaa waa jiifay waa la hadlay wuu aamusay rasuulkii ilaahay oo markaas saasa ay dee ahayd saasaa inoo dambaysa markaasaa deeto falam yaqul shee uma qultu waxaan idhi yaa rabaaxu riwaayada inoo dambaysa sa iman naa kumuu celin markiiba markuu saa yidhi uhi rasuulkii ilaahay waa aamusay waxba ima odhan ayuu tegoo masjidkiibuu ku noqday haddana uu fadhii kari waayo markaasuu soo noqday oo kollay intan waxbaa u dhexdhexeeyey waa tegiddaa iyo soo noqodka waxaan idhi bu ihi haddana mar labaad yaa rabaaxu ista'din lii cindaka calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam idan ii weydii fanadara rabaaxu ila algurfati uma nadara ilaya falam yaqul shay-an markiina waayo rasuulka ilaahay baan dee idmin uma rafactu sawti waa tegay saa inoo dambaysa waanu soo noqday uma rafactu sawtii dhawaaqaygii baan sare u qaado faqultu waxaan idhi yaa rabaaxu ista'din lii cindaka calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam malaa waana maqashiinaya rasuulkii ilaahay fa innii adunnu waxaan u malaynayaa dee markii loo fasix waaye rasuulkii ilaahayna wuu idmi waaye waxaan u malaynayaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay danna inuu u maleeyey أنii anigu jiئtu inaan imi min أجli xabsata xabsa si aan ugala hadloon dee balmaslxo aan markaa taas inuan u imi taas baa inuu u maleeyaan u malaynaya wallaahi baan ku dhaartee lain amaranii hadduu i amro rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam bidarbi cunuqihaa luqunteeda inaan seef ku gooyo laadribana cunuqaha iska daa maslaxaad iyo arrin kale hadduu rasuulka ilaahay amro inaan dilo waan dilayaa oo taa uma socdo arrinkaa uma socdee rasuulka ilaahay idan ii weydiye warafactu sawti sawdkaygii baan sare u qaaday fa awmaa ilaya wuu ii ishaaray oo wuxuu ii ishaaray an yarqah soo ful kollay xadiisku dee duruq baa inoo dambaysa weliba kuwo kasii dheerna waaba dambeeyaan oo dee casharkan kollay ma dhammaynayo sidaan laha fawayda xadiidkaa marun bay inoo wadataan noqon doontaa marka ay dee israacaan axaadiisan adigu marka ay israacaan waxaa inoo dambaysay inuu laabmay oo dee malaa hadalkii markuu dhawaaqay dhawaaqa weeye laabmay dabadeedna uu isagii u dhawaaqu yihi kaalayo dee ishaaradan iyo hadalkan ba ay jireen oo marka uu taa yidhi xataa waa isrogay laakiin rasuulka ilaahay baa yidhi soo daa markaasuu dee uu yidhi soo ful faama ilaya an yarqa ful bal an yarqa antony kolley waa dee waxa weeye tin waa wixii uba ishaaray bal waa dee waxaan odhan karnaa waa an tafsiiriya walow dee matalan baxr almuxit saaxiibkiisu antan halkan masteriye kaba cabiray oo kolley dee malaa shardigiina waa dhan yahay oo jublo macna alqowle laakiin aan xurufti ku sugnayn baa ka horeysa oo dee waa antii tafsiiriyad ahayd way noqon irqahna waa raqiya yarqa ficlu amarkeedii ha-duna waa lisakti oo dee waa joogsigan iyo tanunbaa ha-da keentee ficilkiiyo ka mid maaha macnaha raqiya yarqa irqa markaan soo ful buu yidhi waxaana imika xadiidkan nooguba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo qurfadan ku jira indee cid kedinkiisii joogta oo dee is ciddii aan isagii idanlaan aan looguba gelahayn dadka halkaa ka hor joogta ama bawaab inuu jiray way inooguba sugan tahay dee waxaana lagaba qaadanayaa ruuxii xaakimkaa iyo madaxdii iyo cinda alkhalwa ama kolkol dee markaa wax muhimi jiro inuu bawaab iyo ruux saasa samaysa banaanideed aan markaa dadkii ka hor joogsanayay idan la-aan inaan loogu soo gelin laakiin bukhaariyo muslim baa waxaa wariye ay wariyeen xadiid aynu soo marro xadiid anas ahaa haweyne rasuulka ilaahay iyadoo qabri ka ogooyeysa uu soo maruu wacdiyuu waaniyey in markii dambe loo sheegay may garanaynay rasuulka ilaahay gurigiisii ay tagtay ayaa xadiidka maxaa kuba sugnaa falam tajid cindahu bawaaban cidba kadinkiisa may taagnayn wax joogay iyo dee way tasawurtay markii la yihi waa rasuulka ilaahay sidii dadkii madaxda ay taqaanay inuu meeshii bawaab iyo xaaris ama xaajib uu leeyahay cidba kumay arag xadiidkanna waa ka halkan inooguba sugan kolley say culimmadu yidhaahaana waxa uu xaafid ibnu xajar iyo ay yidhaahaan arrinku wuxuu ku xambaaran yahay dee waa awqaada iyo kolba baahi buu kuba xambaaran yahay waqtiyada uu hawshii gudanayay dadkii uba fadhiyo haddaanay maslaxo markaa ku sugan oo keenaysaa jirin bawaab inuu yeesho dee markaa asalku waxa weeye inaanu xaajib dadkii ka celiyo yeelan laakiin sidoo kale waa xaaladiisii khaaska ahayd gurigiisii gaarkaa buu joogaay oo kale markaa taas oo kale hadduu cid yeesho ama xataa markaa uu hawsha ku jiro markay maslaxadu keenayso ama dadka tartiibtooda ha noqoto ama ilaalinba haba noqotee dee wax maanico dee sharcan kuma sugani ma jiro bal markaasin fadakaltu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay ayaan intan meeshii fuulay ayaan u galay mashruubadii wahuwa mudajicun calىa xasiirin walxaal huwa rasuulku mudajicun uu jiifo calىa xasiirin caw uu ku jiifo taas fajalastu waan fadhiistay rasuulka ilaahayna markaa wuu jiifay faadnaa waa dhoweeyey calayhi korkiisa isaarahu marow dusha ka huwanaamay jirine laakiin waxbuu guntanaa tii buu yar urursaday weeyaano wuxuu u dhoweeyey isaarkiisiya waa urursaday walaysa calayhi mana ahaynoo rasuulka ilaahay korkii hayru hayru lizaar waxaan maradaa u guntanaa ama isaarkaan ahayn korkiisa may ahayn oo ama qamiisa ama ridaa waydaa baaba wuxuu baaban arkay alxasiiru cawdi qad ahara inuu raadeeyey fii janbihi oo dee kuba dhagu ka muuqanayo dhinaciisa dee waa cawdu iyagu kolley malaali nakhiisha laamaheed ay feedheedna kolkol way kaba samaysan jireen marka aan wax gogolo ka sarraysaa jirin firaash kama sarreeyo maro kale kama sarrayso waxba aanay ka sarrayn ruuxina aanu dhar xidhna inuu feedho qaawan yahay haddee way ku taswirimaysaayo way kaba muuqanaysaa rasuulka ilaahay dhinaciisii shariifka ah ayay ka muuqatayba aharkii iyo raadkii xasiirku taas weli fa nadartu haddana waan eegay buu yihi arrinkani uu raadeeyey isaga fa nadartu waxaan eegay bibasarii oo basarkaygii ishaan la raacay buu leeyaho waxaan ishaydii dee kollay basar waa iska taakiidunoo dee wuxuu wax ku eegayey imaka basarkiie bibasari fii khizaanati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maqsinkiisa dee waa halkay khisaanadiisuna ahayd waa meesha uu wax dhigto ama alaabtii loo dhigtaana ay ahayd ayaan khisaanadiisii bal eegay bal waxa u yaalaya waxa kuba jira faida ana wuxun baaba iyadna igu soo kadisoon arkay biqabdatin haddii qaafta la damiyana malaa luqa ahaan way soo naqliyeen qabdo asalkeedu dee waa wixii sacad muggii uun laakiin way ka yaroonayd waa si uu sheegaya qabdo min shaciirin heedoo naxwi saaci adigu waa saaca qadarkii oo heeda ayaaba guriga wax yaalaaba wax kalema waa in yar saaca qadarkeeda oo heed ah ayuun baaban ku arkay iyo wa milihaa waxa weeyaan qabdada wax laba mid ah ama intaa dee saaca ahayd shaciirkaa wax laba mid ahoo lehoo qadarkeed leego qaradan geedkaa qarad laydhaa bal xububtiisii ah oo fii naaxiyati lgurfati qurfada naaxiyadeeda ku sugnaa qaradkuna kolley waa geed in waxay u isticmaali jireen midho la cunayo xa ma lahayne hargahan dee ay loo baahnaaye qarbad ahaantii iyo sibraar ahaantii iyo weel ahaan baa loogu baahnaayo gogol ahaan baa loogu baahnaa waxyaalo ayay ku megdin jireen malaa kulayl yar buu lahaa barhkood culimada qaradka waxay kaba cabiraan waana intuu raajax yeelo saaxib almisbaax almunire in xububtiisa iyo iniintiisa ay ahayd oo taas barh baa caleen ilaahay laakiin waxay dhaha caleenta dee laguma aqoon in wax lagu megdiyo ininta uu leeyahay ayaa adigu hargahan dee si ay waxaan hilibkii iyo dhogortii iyo waxaa ay adiib ugaba dhigaan ayay ku megdin jireen marka geedkaasi qarad buu ahaayo waa geed dee kol kolna waabayn baahidii dadku ay u qabeen iyo magaalaba haytan uguma qabeen ayaa waa la iibin jiray oo lasoo guran jiray waatan muadinintii rasuulka ninka oo mida sacdulqarad ninkii qubo kaba aadaami jiray waana loo bixi jiro oo lasoo guran jiro waana wax la iibin jiray taas waa qaradku bal markaa in waxoogaayo qaradoo hargahan markaa yaalay baaba loogu baahnaa in lagaga shaqeeyo lagu megdiyo kolkol marka wixii la fogeynaya laleeyahay suurtagal maaha maamaha carbeed waxaa kaba mida inay dee waxaas xataa yaubal qaaridaani yidhaahaan maanaa ujeeddada waxaas waa ilaa labadii qaarid ama kuwii qaradkaa soo guranaya ay soo noqdaan macnaha dee arrintaasi ma dhacayso waxaana uga jeedaan wax dhacaya maaha dee qaaridaanka malaa laba ninoo taa u baxay bay ahay oo dib aan usoo noqono dib loo arag qarad gurashayntayo ama geedkan gurashadiisa ay usoo baxeeno faraji lkhayra waintadirii iyaabi idaa ma lqaaridu reer canazayna idaa ma lqaaridu lcanaziyu aaba xataa yauma lqaaridaan alaawansu laaba inaan kusoo noqda raje oo dee khayrkayga raje iyo iyo soolaabankayga marka dee ninkaa reer canasee qaaridkaas waxay soolaaba kuma soo noqonayo weye haysugido dib kuguma soo noqonayo xataa idaama alqaarid alcanasiyo aba markaa qaaridu haddaba waa geedkan qarad waa geedkan oo waxay ku qabsan jireen ku samaysan ama waxbay ku megdin jireen taaba wey bal taasi way taallay oo wuxuu u yaalay hargahan ama hargadee kollay u baahnaa taas in la megdiyo waidaa afiiqun idaadu kolley waa fujaayo ujeeddadu waa wixii ishiisu markiiba ay kuba dhacday araggiisu kusoo kediyee yaallayba khisaanada waa wixii rasuulka ilaahay gurigiisa ama mashrubadiisaa yaallay oon dee wax qiimalo ahayn wax weyn oo la sheego aan ahayn buu sheegayaa dee waayo arrimo kale aynoo soo socdo dee markaa arrinkani inay raadaysay oo isagoo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh haddana bal waxaan agtiisii wax yaallaaba aanu jirin iyo dad aan ilaahayba aqoono ama kaba kufriyo xaaladoodu say tahay iyo umuurahaas waa hadal noo soo socda waydaa waaba wuxuubaa kaloo igu soo kadiyey waa wixii uu arkayba oo wixii khasaanada kuma jiray afiiqun harag mucallaqun meel talaalaada afiiquna hamsadu way fadxisan tahay fadna way kasirsan tahay wuxuu imaamku kuma fasirayaa sharaxan aan hayo wa huwa aljildu aladii lam yatima dibaaguhu macnaa waa harag malaa la bilaabay in la megdiyo laakiin weli muu taam noqon megdintiisii iyo dee shaqadiisii weli may dhammaan marka macnuu ma aha jildi oo dee sidiisii buu yahay waa laga shaqaynayaybo dabqigiisii baa la bilaabay ee laakiin ma taam noqon taasa cibaaradiisu keenaysa wاljildu اladي lam yatima dibaaquh marka afaq baa lagu jamciyaa buuri sida adiimi adam loogu jamciyo ficilkiina sheekhu wuxuu kuma sheegay in labaydha afaqa adiimahu yafiquhu sida daraba yadribu oo kale afaqa adiimahu yafiquhu bikasri اlfa waa sheekhu siuu yihi saaxibu اlmisbaax اlmuniir ama fayuumi isagu wuxuu yar waxbuu yar kordhiyaayo wuxuu kaba cabiraa alafiq aljildu bacda dabqi si wax marka la magdiyo dabadeed ee uu dhammaado lama waa aljildu bacda dabqi buu kaba cabiraa jamca nasan un buu sheegay laakiin waxaa kaluu raaciyay qowlka nawayo waqiila alafiq aladii lam yatima aladii lam yatima dibaaqu faida tama waxmara fahuwa adiim waxaa kaloo la yidhi waa sida imaamku yidhi afiiqu waa ka aan weli aanu taam noqon dibaaqiisa wuxuu leeyahay markuu dhammaado casaado dee haragan sida masallihii oo kale de taa uu noqdo casaado marka caynkaasa adiim ayaa la odhanayaa intaa adigu aanu bal maalan taas hore eenu weli taam noqon ayaa afiiq la odhanaya barhkoodna waa adiim iyo isaga isku mid bay kaba dhigeen muhimku harag baa meesha inay kaba badnaayeen haragna waabay dee inoo soo socotaaye ayaa meesha isna jirayba waxa yaale qaala wuxuu ihi fabtadarat way degdegtayoo caynaaya macnaa waa dumuucu caynaya labadaydii indhoodimooda waan ishayn kari waayo waan ilmeeyey buuri waan ooye qaala wuxuu uhi maa yubkika ya bna alkhadaab waxaaba rasuulka ilaah u qaatay ba arrintan iyo dumarkii iyo inantiisu ay kaba mid ahayd inay taa sababta u ooyaa tahay maxaa kaa oohinaya ina khadaabow qultu waxaan ihi ya nabiy allahi amaaliya waxaa ii sugnaadee muxuu yoo la adkii aanan u ooyahayn maxaanan u ooyahayn wahada alxasiiru walxaal hada alxasiiru cawdan aada ku jiiftaa iyan fresh lahayn gogol lahayn wax kaa xiga aan u jirin qad asara fii janbika dhinacaagii uu raadeeyo ku taswiirmay oo calaamadiisii ay kaba muuqata wa haadihi tana khasaanatuka ay tahay adiga khasaanadaadii oo tanawar laa araa fiiha ilaa ma araa aanan ku arkahayn iyada waxaan arkaya mooye macnaa wax hagaagsan oo yaalaaba aan u jirin waxaan imaka aan dee qiimo saasa lahayn u mooye wax kaloo khisaanadaadii yaalaaba aan u jirin maxaanan u ooyahay wadaaka kaasna qaysaru qaysar weeye iyo wa kisra ama wadaaka kaa qaysaru qaysar ah aan kaba bedela mubtadaa iyo wa kisra fi simaari walanhaar waxay ku sugan yihiin midho iyo fawaakih iyo basaatiin aada u bislaatay iyo webiyo durduraya waay taasay kuba sugan yihin wa anta rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wa safwatuh wa haadihi khisaantu adigna rasuulka ilaahay baa tahay ciddii uu doortay baa tahaya asafana waa khaalisu kuli shayin ba tana khisaanadaadii wax kalaba iska daasimaariya anhaar iyo waxyaalo durduraye waxba kuma jiraan qaysarna kolley waa laqab boqortooyo oo ninkastoo reer ruum boqor u noqdaba qaysar way odhanayeen ee reer ruumtaasoo walow dee malaa ay kaba baha malaa ruushkii oo tan ay soo dhawaatayba qayaasiradoodii kisrana waa isna laqab boqortooyo oo kastoo reer faris boqor u noqdaba kisra la odhanaya saaxib alqaamuusna wuxuu isagu yidhahaaba kisra lafdigani waa lafdi mucaraba macnaa ujeeddadu markii lafdigu san looguma dhawaaqayn afkii hore afkii reer faris ee carabbaa dee si ay luqadoodii uun awsaantoodii habkoodii u yeeshay tacriibiyeenoo waxay waafajiyeen markaa xaggii dhawaaqa tia carbeed bay waafajiyeene kisra isagu wuxuu yidhahaa inay afkooda ay ahayd khusrow oo macnaa kha iyo ta khusrow cibaaro saasoo dhigtaa waxaana uu macnihiisa kaba dhigaa waasiculmulki waa kii boqorkiisu waasica ahaa ayaa macnuhu iyo waasa qaamuus kuma sugan markaa kaafiya siiniya ra maadadeeda markuu halkan qabanayo ama kisra dee lafdigan kasara uu joogo kaafiya siiniya ra'da ama baabka ra'da iyo fasalka kaafka bal markaa ise waxa weeyaan waa la qabsna boqortooye unoo cid alla ciddii madax u noqotaa qoladaasba iyada waxa weeye magacan la odhan jiray faqaala wuxuu yihi ya bna alkhadaabi ina khadaabow alaa tardaa miyaad raalli noqonayno an takuuna lana alaakhiratu inaga aakhira inay noo sugnaato naciimkeed dee inalama wadaagsanayaan walahum addunya walow dee taa lala wadaagsanayo dee arrinkiiba wixii ay khasada lahaayeen iyo wixii kunuus ay lahaayeen bal rasuulkii ilaahay waktigiis sii dheerayn cahdii cumar labadaba laga takhallusay oo dee reer kisrana adugu ama degaankoodii oo dhan waxoogaa yaroon faris in kale u mooyo ninkii markaa boqorkii weli waa noolaa intii cumar joogay wixii baa laga qabtay ugu dambeynna dee khilaafadii cusmaan baa isagiina laba diloo dhulkoodii oo dhan ba islaamku la wareegay kisrana maya qaysarna abubakar maya cumar isaga khilaafadiisiibaaba ee horta laga qabsaday sham bilaadii la odhan jiro oo dhan iyo bal matalan masar oo dhan oo wuxuu ku hadhayba isagu ee wixii badda ka sheeyey bal haddaba taase miyaana taa ku raalli noqonin qultu bala qaala wuxuu yidhi cumar baa le hadalkii wata wadakaltu calayhi waan usoo galay rasuulkii ilaahay xiina dakaltu markaan usoo galay walxaal ana anigu ara aan arkayo fii wejhi wejigiisa alqadaba cadho aan ka arkayo oo rasuulka ilaahay wejigiisii waxa iiga muuqday cadho faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilah waa si uga suuriyo cadhadan uga biiyo maa yashuqu calayka min sha'ni nisaa maa maxaa yashqu adkaanaya oo ku dhibayo calayka korkaaga minmin sha'ni nisaa dumarka arrintooda macnaha ujeeddadu dumarka arrintooda waxaad isku hawshaba maaha inay ku dhibaanba maaha arrintoodu wax dee kuu keentaba dhib iyo taas maaha maxaa xaggooda waxba ha ka fikirinba yaanay ku dhibin waayo fa in kunta haddaad tahay dallaqtahunna ku furay oo dalaaqan la sheegayaa uu dhacayba kollay jawaabtii shardiga waan iska qadaraynaayo falaa mashaqata calayk wax mashaqitaasi ma jirto dhibi ma jirto oo xarajo halkaasiyo deeq kaaga yimaadaa ma jirto waayo fa ina allaha ilaahay macaka macaagu ahada iyagoo hadday dee gees mareen oy iskooxaysteenoo ay adigii ku dhibeen ilaahay baa macaaga ah wa malaa'ikatahu malaa'igtiisuna macaagay tahay wa jibriil oo mikaala waa cadfu khaasin calaa caame jibriil iyo mika-iilna iyaguna macaaga yihiin wa ana aniga iyo wa abubakrin iyo wlmu'minuuna macak anaga iyo mu'miniintii abubakarna aniga iyo mu'miniintii abubakarna macaagaano adigaanu kuu nusraynayna aan kuu helaynaa adigu garabkaaga aan joogsanaynaa iyaga midkood baan noqonaynaa haddii dee arrintani ay dhacdayba wuxuu yihi cumar waqallama waxa yaray takallamtu inaan hadlo oo maadani kolley kaafogaya ficilkan qallo iyo daalo iyo kasro oo kale maadani markay raacdo way joojisaayo marfuucii ay qaadan jireen ama faacilkii qaadan jireen bay meesha ka saartaa macnaha halkii bay iyagii xidhaysaa markaa faacil meeshii dawadood ma imanayo markaa waqallama dalama iyo kasrum taasna waa lami waqallama waxa yarayd buu leeyahay takallamtu inaan hadlo wa axmedullah tani waa jumlo muctarido ah waayo bikalaamin takallamtu bay ku tacalluqaysaa waa ictiraad ilaahay baana arrinkaa ugu xamdeeya ilaahay baana ma hadlo de mahataa kuba lehe bikalaamin hadal inaan ku hadlo ilaa oon hadal ku hadlo rajawtu waxaan rajaynayay an yakuuna allahu ilaahay inuu noqdo yusadiqu mid rumaynaya qowli aladii aquulu qowlkaygii aan kuba qowlay oo wuxuu leeyahay dee waa arrin kale oo dee ilaahay isaga u nicmeeyey oo wuxuu leeyahay waxay naadir ba ahayd hadal inaan ku hadlo oo waxa weya taasi naadir bay ahayd in dee bal hadday taasi dhacdo inay hadalkaa kuba hadlo ilaahay baa ii rumaynayo hadalka soon kuba hadlo qaaliban ilaahay waa ii rumaynaya macnaa sidii aad idhi ayaa si waafaqsan baa qur-aanku kusoo degayay tasdiiqu waaba taas waana tan culimadu ay tiriyaan muwaafaqaatu cumar kollay ma waxoogaababay gaadhsiiyaan malaa barhkood saa suyuudi oo kale iyana risaala ama way ururiyeenba muwaafaqaatu cumar waxaa kaa mid ahaa ee sha'nigii xijaabka oo taasoon hore usoo aragnay oo rasuulka ilaahay uu amri jiray dumarkiisa ku barri iyo ku faajiraba uula hadlayaay inuu xijaabo walow doonaya xijaab alashkaas isagu taa u watay ee aayaddii baa soo degtay oo citaabkii matalan arrintii dee asraa bedr uu doonayay iyaga inta gaalada la jilcinayay inaan fidye la qaadana la laayo waa sanaadid iyo dee madaxdii gaaladae taasna sidii uu isagu lahaa ayaabay kuba soo degtay qur'aankii oo e waxaa kalon soo marray halkii maqaamu ibraahim inuu yihi haddii aanu kaba yeelano musalla oo watakiduu min maqaami ibraahima musalla baa kusoo degto ee umuuro kalena way jiraan rasuulka ilaahina xadiidkii saxiixa waa kii kuba yidhi dadkii hore waxaa kaba mid ahaa unaasun musadaquuna kuwo ama waxa weeye me muxadasuun baan ujeedaa lala hadlo wax lagu ilhaamiyo qalbigoodan wax lagu soo tuuro ummadayda kuwa kuwa dadkaa kaba midi hadday ku jiraan waa cumar macnaha waa mulham haddaba wuxuu leeyahay hadalkan kuma hadlo inta badan tasdiiqiisa qur'aanka ayuu kuba iman jiray oo ilaahay baa ii rumayn jiray imikana muxuu yidhi aad dumarkan dee hadday iyagii is xisbiyeysteen ay iskooxaysteen oo rasuulka ilaahay markaasaa kuba dhibeen oo uu rasuulka ilaahay furo me horta me taasin waxa weeyaan dee ilaahay iyo rasuul malaa'igtiisii iyo jibriil iyo mikail oo dee malaa'igtii kaba mida iyo mu'miniintii iyo isagii abubakar iyo mamacooda ah waana taa qur-aanka suuratu taxriim arrinkani kuma soo degay bal taas weeye waana kan noo sheegaya ونزلت waxaa soo degtay hadi اآية آية تkيir hadi اآية آية تkيir kolley de aayaadk aayadii تkيirka waynu soo aragno waa ti suuraة axزaabe waa waktiyay soo wada degeen aayaddii تkyiirka maxay casىa rabه in dلqkuna an yubdilahu أزواaجا خayrا minkuna وin تظاahara عalayhi waana caaisho iyo xafsa su isaguba ku fasiri doona cmar fain allaha huwa mawlaahu haddaad idinku ay de isu kaalmaysateen oo isurusateen oo iskooxaysateenba taas isaga korkii ay iskaashateen faina allaha ilaahay huwa mawlaahu isagaa naasirkiisa iyo ah wajibriilu wasaalixu lmu'miniin walmalaaikata maca dalika dahir oo macnaa waa eeg muwaafaqaadkii cumar hadalkii uu yihi dabadii baa qur-aanku sidiisii kuba soo degay marka wuxuu yihi hadalkii weli waxa wata cumar bn khadaab eh wakanat waxay ahayd ibnu cabaasna uu ka warinaya wakanat caaishatu caaisha waxay ahayd bintu abi bakrin iyo waxafsatu tadaaharaani eeg ficilku maadi maaha hadduu maadi yahay tadaaharaa baa la odhan lahaa nuuntan dee calaamadii rafcigii may timaadeen tadaaharaa bay ahaan layd san meelo horeba kuma soo aragnay ficilkan asalkiisu waa tatadaaharaani laba to-ood baa xagga hore kuba sugnaa labadii to-ood baa mid ahaan takfiif ahaan ama iqtisaar ahaan loo gooyey tadaaharaani markaa waa asal waa ficil mudaaric oo laba to-ood bilowgiisa ay ahaayeen oo isagana waxa bannaan in midood la gooyo iqtisaar ahaan loo gooyo ee kollay qur-aankana waaba kuba soo noqnoqotaa tanazalu lmalaaikatu tatanazalu weeye tanazalu lmalaaikatu tatanazalu bal markaa horena kitaabka waynu ugu soo araragnay bal tan weeyaan waayo sob tadaaharaani ay tatadaaharaani xabse iyo caaisha waxay ahaayeen kuwa iyagu iskaashanaye iscaawinayay markaaseeda calaa saa'iri nisaa'i nabiyi sala allahu alay wasalam macnaha isku xisbi bay ahaayeenoo dumar kale rasuulka inta dee intooda kale korkood laakiin horeynu dee usoo sheegnay laba xisbi inay kala ahaayeenoo safiye iyo sawde iyo qolooyinkaasna gees ay ahaayeen oo caaisho iyaba ay la mac ahaayeen ee umu salama iyo taasi waa marka dhexdooda imaka arrintani waxaaba yad rasuulka ilaahay waaba xaggiisii dee waa kuwan oo nafaqa weydiisiya waxyaala u kulmay ee isugu tegay taas taas buu yihi oo faqtu waxaan idhi yaa rasuul allahi de markii rasuulka ilaahayna yar furfurtay adallaqtahunna dumarkii miyaad furtay qaala wuxuu uhi laa may qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inii dakaltu lmasjida masjidkaan soo galay wاlmuslimuuna yankutuuna bilxasa wlxaal almuslimuuna muslimiintii yankutuuna ay yadribuuna alarda bilxasa dhulkii ay la dhacayaan dee fikirayaan murugaysan yihiin nin kastaaba uu foro qururixii intuu qaado saa dhulka uula dhacayo yaquuluuna iyagoo leh طلqa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm nisa tan baa la weynaato dee waa rasuulkii ilaahay oo markaa tan bay ka walaacsanaayeen iyagoo taale rasuulkii ilaahay wuxuu furay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dumarkiisii rasuulkiina waa kan caddeeyey faanzilu ma dhaadhacaayo faukhbirahum sidee balhamiga iyo qalaqaa dadka muslimiinta haystaa meesha ugaba baxo ma ugu waramaa annaka lam tudalliqhunna inaana dumarkii furin arrinku aanu dalaaq ahayn dadka dalaaq bay u qaateen dee dheeraantada aad guryihiiba ka wada dheeraatay eh taas mau sheegaa qaala nacam haa bu uhi in shita haddaad doonto falam azal kama suulin waxadiiba rasuulka ilaahay inaan u warramoon u sheekeeyo xataa taxasara ilaa uu dee wuxuu ku dadaalayay bal intaa rasuulka ilaahay hamigan iyo arrinkan inuu ka fudaydiyo xataa ama cadhadan ka biiyo xataa taxasari ilaa uu faydmay alqadabu cadhadii can wejiho dee markii hore waa kiina soo yidhi rasuulka ilaahay markaan usoo galay wejigiisa cadha kaba muuqatay oo de wa ana araa fii wejhi lqadaba cadhadii wejigiiba uu rasuulku uu furfurtoom ayaa baaba'day aahaartii isaga markii hore u muuqatay dee cadhada tilmaamaysay ilaa uu ka faydmay wa xataa kashara ilaa uu ilka caddeeyey rasuulka ilaah oo fadaxika uu qoslay oo macnaha rasuulka ilaah dee suula hadlaye ayaabuu dee waxa weeyaan qoslay oo ilka caddeeyey kasharana sa uu sheekhu raximah llahu tacala halkan amde asnaanahu tabasuman wey waa ilkihiisii buu muujiyey isagoo muusoonaya ama ilka caddaynaya wa yuqaalu ayda fi lqadab sheekhu faa'idu inoo kordhiyo wuxuu yihi kolkol luqada carbeed kashara cadhadna waa loo isticmaalaa oo kashara ujeedadu ruuxu kol dee waa qoslaya ama waa ilka caddaynaya faraxa daraaddeed iyo taas kolkol baaba dee waxa weeye isagoo cadha arrinku uu yahay ayaa dhici karta inuu ilka caddeeyo sadee ay kaba cabiraan kasharat lafca anyaabahayoo kale sida maski iyo abeesadii waa de waxay caddaysay micideedii oo de waa iyadoo markaa kolley cadhaysa ama doonaysa inay wax adigu qadintaba waxaanu kasoo naqlinaya ibnu sikiit eeg sheekha dabdigiisu ninka uu kasoo naqlinaya halka hoose qolooyinkiina sharax haysta sinta waa la kasriya kaaftuna uu shadan yahay malaa dee waa mubaalaqa fi sukuut oo malaa ninkii aamuska badnaa un inankiisiiya ibnu sikiit kitaabkiina inooma sheegin uu kasoo naqlilaye laakiin ibnu sikiit wuxuu leeyahay kitaab islaaxu lmandiq la yidhaaho waana kitaab lugaa weeye bal imaam nawowi raximah llahu tacaala isagu naqli ahaan buu ulahaayo markay tirinayeen dee dadaalkiisiiyo kollay muqadimadii ama madkhalkii baan kuba soo sheegnay ama markii aan tibyaanka qolooyinkiina subaxdii tarjamada nawowi casharkii ugu horreeyey tibyaanka aan ka soo hadlaynay dadaalkiisii badnaa oo yidhaahay ilaa labiyo toban cashar buu maalintii dhiganayay walow dee casharada ay tiriyeen koob iyo toban ahayd ayaa casharka luqadii dhiganayay ayaa maxay dhahan waa islaax lmandiq oo waa kan ibnu sikiit waa casharadii uu dhiganaya labayo toban cashar buu ama labayo toban dersi ee waktigu seexdaabay raacashay uga baahnaayeen xifdi bay uga baahnaayeen nin cibaado badan buu haayo taajudkiiyo soom badanna waa lahaa marka waxaad moodaa dee goor buu labayo toban cashar oo intaa haddana muraajaco u baahan so dee waktigiisa wakti yahay barakeeye unim haddaba kitaabkaasi weeyeen muxuu ka cabiray kashara eeg waa cibaaradan uga jeedo qolooyinkiina aan sharaxaysano kale waa alfaadahan muxuu leeyahay kashara qasama ibtasama iftara oo ra-du shadantay intuu waa isla macnoo waa muusoodkii ama ilkoo la caddeeyo haddii laakiin arrintu ay dhaafto dee waa qosalkaa tabasumka haddii tabasum ay dhaafto maxaa la odhanaya waa qosalkii soodka laga maqlayay qahqaha zaqzaqa zahzaqa karkara wuxuu leeyahay markay dee qosalkaa sawd kale ay noqotona qahqaha waa la yidhaha taasi kolley malaa lafteeda aan wada aan maqalay badan zahzaqa iyo karkara oo iyadna ah dee sawd waa qosalkii markaa ama sawdka lahaa wuxuu markaa xataa ka sharafa daxik wa kaana waxaanu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh min axsani nnaasi dadka kuwa u wanaag badan saqran waa quruxdiisii ilaahay siiyo ku madnaystay unbay tani kaba mid ahayd saqrigana alfam waaba la yidhaahaa afka waa la yidhaahaa alasnaan oo taas waaba la yidhaahaa dee bal maalan haddana dadkii ilaah dadka oo dhan ka ugu fiican buu ahaa ama afka oo kale iyo markuu ilkaa kala qaado dee ama afkii kala qaado saa kale u muusoonayo intaa muuqanaysa iyo ka uguba qurux badan buu ahaa uma nazla nabiy llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa deeta dhaadhacay wuxuu ka dhaadhacay mashrubadii oo dee darajkiisa oo maray wanazaltu aniguna waan dhaadhacay fanazaltu anigu markaan dhaadhacayo meeshan jidcigan ama dee halkan sallaanka iyo jiridan manquurka ahayd markan kaba dhaadhacayay buu sheegaya fanazaltu waan dhaadhacay tashabatu anoo qabsanayo oo dee si malaha waa biljidci jiridii oo malaha hadday dee hareer ahaa lahayd wax ama iyadii adigu ayuu si u dhaadhacaya ujeedadu si caadiya uma dhaadhicino iyadan qabsanayay malaa si aanu ugaba dhicin inaan tacawudin baa suurtagala laakiin rasuulka ilaahay quwadiisi iyo tacawudkii wanazla rasuul llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay isagu u dhaadhacay kaanamaa yamshi si uu u soconayo cala alardi isagu dhul inuu soconayaabad mooyso maayo ma suujidciya ma taabanayn bijadi gacantiisaba kuma qabsanayn hagaagun buu isaga dhaadhacay rasuulka ilaahay meel sarena way kasoo dhaadhacayeen faqultu waxaan idhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow inamaa kunta fi lgurfati tiscata وacishriin adeeg xadiidku intiisa hore markii uu warka maqlay ayuu u yimi marka waa bilowyadii dee rasuulka ilaahay bishan uu dumarkiisii kaba dheeraaday halkan dambena waa tan oo macno waxa weeyaanuun maaha maalintii ugu horreysay uu uba tegay baa rasuulka ilaahay dee uu sheegay inaan dumarkiisa furin inuu soo raacay oo dee uu soo dhaadhacaye waa bil dabadeede waa ama bishii markay buuxsantay uu ku noqnoqonayo no markuu kuba noqnoqonaya ugu dambayn markay muddadiina gaadhay ayay tani ahayde maaha maalintii ugu horreysay uu tegay arrimahan dee ohintaasna dhacday arrimahana uu arkay dee dalaaq warkana uu soo gaadhay inay arrintani dhacday ama imaatinku may ahayn riwaayaadka kalea taa ay noo caddaynayaan faqultu yaa rasuul allahi inamaa kunta waxaad ahayd fi lgurfati gurfada tiscata وacishriin bil kumaad wada jirin ee bilna dhaartiisaa ahayd sagaal iyo labaatan habeen baad kuba sugnayd waxaa halkan ku sugan siday culimmadu yidhaahaan ruuxii xaarifkaa ma dhaartay haddii la ysidhaaho malaa dhaartiisii waaba u loobay xusuusintii la xusuusinayey waayo cumar imaka halkan rasuulka ilaaha inuu bil dhaartay buu ogaa maalintaasna sagaal iyo labaatan habeen oo dee ilaa waxa weeye habeenkii soddonaadu baaba la soo galay oo soddonkii muu buuxsamin adugu marka waa kan wuxuu isiri waaba intaasuu iloobay oo uu xusuusiyo ruuxii xaadhifkaa wixii la islaam malaa wuu iloobay wixii dhaartiisuba ahayd in la xusuusiyo si bal taas ee waa xadiidka way nooguba sugan tahay qaala wuxuu yihi ina shahra yakunu tiscan wacishriina bishu wuxuu noqdaa sagaal iyo labaatan kalley siduu xaafid yidhaahana tani waxaabay keenaysaa ama culimmada qaarkood siay yidhaaheen inuu rasuulka ilaahay bil madaxeed uu dhaartiisu ay waafaqday markaas baa dee kolba bishaasi hadduu imaka bil wax ku dhaarto bil madaxeedna ay tahay dee ama bishu sagaal iyo labaatan hadday noqoto iyo hadday soddon noqotoba wixii baa dee xadifkii uu kaga baxaya laakiin jamaahiir alculamaa siday yidhaahaan hadduu bil dhexdeed ahaa oo iyadoo bishii da waxaa bil dhexdeed buu ahaa kolley bishii kale wax kama qaadanaysa marka caynkaas arrinta soddon ayaa la buuxiyaaba oo imaka bal ciddada dumarkaba haddaan eegno ciddadii wafaadka oo kale markaa matii dee bil ku ciddo tirsanaysa haddii bil madaxeed arrintu ay ahayd de afartii bilood markay tirsato ama tan saddexii bilood tii aayasada ahayd ama kawaamil ha noqdeen ama nawaaqis ha noqdeene way u dhammaatay tobankii unbay raacinayaan laakiin hadday bil dhexdeed arrintani ay bilaabantay bishaas soddonkii baa la buuxinaya oo bil dhexdeed ay bilaabantay iyada bishaas soddonkii baa la buuxinaya dee bishii may ahayn tanna waa taasoo kale dhawaana sida dee jumhuurulculamaa horta ay qabtaba wey marka inay bil madaxeed ahayd bay tani keeni faqumtu dee bal haddaan saa ku socono jamaahiir alculamaa ay leeyihin faqumtu waan istaagay calaa baabilmasjidi masjidka kadinkiisii baan istaagay fanaadaytu waan dhawaaqay dee calaa sawtii sawdkayga kii ugu sarreeyey waa dadkiina waa kuwan dee fadhiya masjidkii murugaysan lam yudalliq rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nisaa arrinku ma aha taas rasuulka ilaahay dumarkiisii ma furin ayaan ku dhawaaqay buu wanasalad waxaa soo degtay hadihi alaayatu aayaddan waida jaءahum amru min almni aw alkhawfi aadaacuu bih wlow raduuhu ilى الrasuul wailى uli اlamri minhm lacalimahu اladina yastanbiduunahu minhm oo xadiidkan dee صaxiixaasa inoogu sugan aayaddan sawnuzuulkeedna qisadan bay ahayd dadkii oo war aanay hubsan intay qaateen ee halkaa warkii oonay hubsan uu yihi rasuulka ilaahay ayaa dumarkiisii furay arrinkuna may ahayn dee arrintiina waxa weeye inaan ruuxu wixii uu maqlayba la boodin aanu dee taase horta bal wixii la yskaba hubsado taas bay ahayd mufasiriinta sida ibnu jariir iyo qolooyin munaafiqiinta iyo shanigood inay kusoo degtay kaba dhigaan ee haddii tarjiixan u baahno san saxiixa inoogu sugan baa inoo sugan haddaan la odhan labada xaalaba way kuba soo degtay oo markaa waxaa laqbadeedii aayadda waidaa jaaahum hadduu u yimaado amrun amar u yimaado min almn amarkaasoo dee amniba ah aw alkhawfi cabsi adaacu bihi way faafinayaan oo macnaa waaba maxay dee jihaadaa lagu jiraa kollay warkii wax la sheegayo waxaan la sheegin baa jiraye amnigu waa xabay dee kuba fasireen dafar muslimiinta ay guulaysato ay qalabo heleen iyo taas oo kale ama cabsi oo disa dee wax dhacay oo ama dadkii saraayihii iyo ciidamadii la diraya kuba dhacay oo lain la laayay iyo inaanay maqsuudkoodii gaadhin oo kale iyo umuuraha caynkaasi hadday u yimaadaan adaacu bihi way faafinayaan iyagoon sugin ma rasuulkii ilaahay aan sugin bal markaa isagaa dee ogna waxa ay tahay in la sheegayo waxa ay tahay inaan laba sheegin waxaa bal matalan isagoon isagii markaa taa u idin bay wixii faafinayeen sheegayaan waxaana dhici karta warka caynkaasi inaanay waxbaba ka jirin war beena uu yahay oo bal matalan taasna dadkiina belbele iyo ay wax ku rido gees kalena warkuba aanu xaqiiqo ahaynba in adaacu bih walow radduu haddaba kaas amarka ama waxaa ama khabarkaa uba yimi hadday u celin lahaayeen ila rasuul oo rasuulkii ay u celiyaanba iyo wa ilaa ulilamri minhum dadkii iyagu ululmriga ayaa kaa mida ululcilmi walfiqi baa laguma fasiray waa se bacd salaf kuma fasireen halkan wulaat lumuurna waaba laguma fasiray umaraa saraya way iskelayaanba labadaasi dadka caynkaasi hadday dee arrinkii wixii yimi ee la maqlay iyagii ay uga celiyaanba minhum iyaga kaa mida ululmrigaasi lacalimahum way ogaan lahaayeen aladiina kuwa yastanbiduuna u la soo baxayo warkaasi warkaa doondoonaya minhum balkooda ay tahay in la sheego iyo ka aan la sheegin iyo wixii jira xaqiiqa aya kale kala ogaan lahayn oo macna waxa weeyaanuun digniin la isaga digayo halkan in bal wixii dee la maqlay markiiba lala boodo la faafiyo la sheeg sheego iyadoon la iskaba hubsan kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikuli ma samic taasoo wixii bal matalan dadka kuma keenayo dee waxa weeyaan qalbi jab iyo ama taa niyadoodii oo jabtiyo waxyaalo taas oo kale ana bal dee in la iskaba dhowro taas bay tahay dee kollayna waa taa ay kuba timi laynooga digo wark wixii aan la hubin aan xaqiiqayn waa dhici karta waxyaalaha ishaacaadka ee dadka soo gaadhaya warka ay maqlayaan inaanay xaqiiqaba lahayn baa dhici karta inay aahaar xun yeertaan baa dhici karta marka bal in loo celiyo dadka dee ulul amri si iyagaa kii la sheegayo ka aan la sheegayn ka la jiray iyo ka aan kale iyaga kala sheegayo ogbe lacalimahu ladii yastanbidun lacalimahu ladiina yastanbiduunahu minhum fakuntu waxaan abu ihi cumar ana anigu istanbadtu dalika alamra kii la soo baxay istinbad waa alistikraaj haddii la yidhaha istanbad alma biyihi waa ceelkii marka la qodee biyihii lala soo baxo anabd waxay yidhahaan biyaha ugu horreeyay ceelka laga gaadhaaba la yidhaha nimankan dee kolkol axaadiisa iyo dikrigooda kuba yimaado marka beecaya la joogo sa salamka oo kale iyo beec salam iyo la joogo alambaad ama nabad oo niman malaa shaamkaa degi jiro markaa wax beeran jiray ayay yidhahdeen ambaad ba waxa loo odhi dee macrifay u lahayd istikraajulmiyaa dad beeralayana way ahaayeen be bal markaa waxaan ahaa kii la soo baxay macnuhuna waa maxay arrinkan dadkii markay maqleen iyagoon humsan waa kuwan ka dhigay in dalaaq rasuulka ilaahay dumarkiisii furay kaba dhigay aahaartaa xunna ay yeelatay muslimiintii murugada iyo qalbijabka ay kuba keentay guryihii rasuulka ilaahayna waa laga wada ooyey basta dee xadiidka ama duruqdiisa qaar bay nooguba dambaysa waa laga wada ooyey cumar laakiin waa kan tatabucay arrinkii rasuulka ilaahay weydiiyey soo hubsaday markaa xaqiiqadii buu gaadhay iyo wixii waaqac ahayd cumar waa kan gaadhay oo kale dee wuxuu leeyahay anigu haddaba anigaaba arrinkan xaqiiqadiisay ahayd iyo tatabuci iyo rasuulka ilaahay weydiinta iyo istikhraajkaas ayaaban kii kula soo baxay ahaayoo si dee toosnayd iyo wixii jiray ayaan anigu kii ogaaday ahaa waanzala allahu caza wajal aayata takhyiir bal xadiidka duruqdiisa ay noo socota dariiq kaloo dheerna waa kan xadaثna haarun بn سacيidi اlأyliy qala xadaثna cabdالlah بn wahbi qala aخbaranii sulayman yعni bna bilaali qala aخbaranii yaحya qala aخbaranii cubayd bnu xunayni yaحyu yaحya bn سacيid اlanصari weeye aخbaranii cubayd bnu xunayni anahu samica cabdالlahi bna cabaasi yuxadiث cubayd bnu xunayn kole waa nin taabiciya oo iqoo taabiciintii dhaca kamida abu cabdillahi almadani ayay kunyadiisu too nin reer madiino siqa ah axaadiidkiisu aad bay u yartahay walow kutubta lixda aba dikri uu ku wada leeyahay ama riwaayo uu ku leeyay yaanay badnaanin kitaabkeenan aan hayna xadiidkan oo dariiq labaad low ima kaba soo celin doono iyo xadiid dambeeyo oo xaggii rasuulka ilaahay doorransitii la kala doorransiyay adduuniya aakhira waqtiguu wafaadayay bal talabadaa xadiid buu kitaabkeenan ku leeyahay cibaaro ayaana inoo dambaysa mawla alcabaas ee markaas baan eegi doonaa ma mawla alcabaas baa mise cid kalu mawlahooda ahaa ee bal waa nin saasa cubayd ibnu xunayn haddaba cubaydkaasi anahu samica cabdullahi ibna cabaasin buu maqlay yuxadisu xaal uu ku waramayo qaala wuxuu uhi cabdullahi ibnu cabaas makastu sanatan sanad baan nagaa walxaal ana uriidu aan doonaya an asala cumara bna alkhadaabi cumar ibn اkhadaab inaan weydiiyo can aayatin aayad fama astadiicu maan karayn an asalahu inaan weydiiyo haybatan lahu haybe aan isaga ka haybaysanayo daraaddeed ayaanan u karayn oo ujeedadu waa sanad dhan buu sugayay intay u suurto gelayso inuu cumar weydiiyo aayad qur'aana kolley intaasna waxaa ku xambaaraysay cumar rajul mahiibana waa ahaaye haybaysi uu kaba habeysanayiyo taas baa arrintaas kubaa dee markaa ay sababteedu ahayd uu hore ugu weydiin waayey xataa kharaja ilaa uu baxay cumar xaajan xaariya isagoo xajaya kolley intii uu khilaafadiisiina sanad kasta uu soo baxayay isagaa muslimiinta amiir alxajsa u amiir almu'miniin ahabu amiirkii xajkana ayuu hogaaminaye xajku usoo baxay fakharajtu macahu aniguna waan la soo baxay waan soo raacay falamaa rajaca markii uu laabmay xajkii laga soo noqday oo fakunnaan ahanay bibacdi dariiqi dariiqa barhkii kollay xagga makay u dhowaayeen laakiin way ka yimaadeen meesha dikrigeedna waa inoo soo socdaa iyo tasmiyadeedu ayuu caddada leexday ilal araaki waa meerti dhir malaa dee halkaasoo geedcaday ahaa maru dahraan kuba yaallo halkii dariiqii ujeeddadu masruuga ay dadku marayeen buu ka leexday meel dhir oo dee dhirtaa cadaygaa ayuu dhex galay si uu xaajadiisii u soo guto dariiqii adigu la marayuu ka leexday lixaajatin lahu xaaje isaga u sugnaatay daraaddeed isagana wuxuu ka dalbay biyo inuu soo qaado fawaqaftu lahu uu sugayo waan u joogsaday xataa faraqa ilaa uu xaajadiisii ka faaruqay uma sirtu macahu uu weysaystay waysadiiba ugu shubay riwaayaadka dambe ay ku imanayaan waan raacay haddana waan la socday faqultu waxaa uhi ya amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow manilataani tadaaharataa calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam azaaji manilataani waa kuwee ama labada tadaaharataa iscaawiyey ee isu kaalmeeyey calaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay korkii waxa rasuulka ilaahay dadkii ah kasoo horjeedkiisiia kuwii isu kaashaday isku caawiyey ee min aswaajihi haweenkiisii kaba mid ahaa sala allahu calayhi wasalam yay ahaayeen faqaala wuxuu yihi tilka xabsatu caaisha waa inantiisiiyo ina abi bakar waa xabsiya caaisha qaala wuxuu yihi ibnu cumar faqultu me ibnu cabaas faqultu lahu waxaan ku yihi wallahi baan ku dhaartee in kuntu intu waa tii mukhafafada ahayd mukhafafa min ahaqiila ujeedadu maaha intani shardiye maaha asalkeedu inna ayuu ahaa waa la takfiifiyey oo markaasaa dee shadkeedii uu meeshii ka noqday laamta la uriidu ku jirtaana waa laamta faariqada ah oo waxaa jirto dee u eg halkan qabanaysa in naafiye ah oo intu naafiyena way noqotaa mukhafafu min ahaqiila dee shardiyana way noqotaa haddaba inta naafiyadii halkan in kuntu maa kuntu bay noqonaysaa laakiin laamtan la uriidu baa faariqaho waxay kala saartaa intu markay mukhafafo tahay iyo marka ay naafiye tahay de intaa mukhafafadna ficil naasikho sanunbay gashaaye ficil naasikhay gashaa marka in kunta la uriidu an as'alaka inaan ku weydiiyo can hada arrinkan waa labadan dumar ah mundu sanatin sanad waqti laga joogo famaa astadiicu maan karahayn haybatan laka waa haybadii dee caalimka lagaba haybaysanaya taas iyo dee ninka amirkii haybe anigu aan ka haybaysanaya daraaddeed ayaan u kari waayey inaan kuweydiiyo waa ibnu cabaas oo dee ilaahay siiba si dee isaguba uu yihi lisaan sa-uula iyo qalbi canquula ayaa haddana waa haybadii cumarin qaala wuxu uhi falaa tafcal ibnu cabaas oo saahsamay isaguna aad buu uqadarin jiray waanu soo dhoweyn jiray dadka waaweyn ee ahlalbedriga taas ayuu kuma soo dari jiray markuu arrin leeyahy u la tashanayo falaa tafcal ha samayn maa dananta wixii aada u malayso ana cindii agtayda min cilmi inuu ku sugayo min cilmin cilmi wixii aada u malayso inuu agtayda ku sugan yahay min cilmin cilmi ah fasalni canhu tanna waa tii bayaaniyadahayd iweydii wixii aada u malayso ee cilmi ah inan agtayda ku sugan yahay si aday u og yahay iweydii fasalni canhu fain kuntu haddaan ahay aclamhu mid og akhbartuka waan kuu sheegi haddii aan garanayo de haddii kalena ma garanaya aban ku odhan qaala wuxuu yihi waqaala cumar cumar baa wuxuu yihi isagoo qisadii u dhammaynaya wallaahi baan ku dhaartay in kunnaa waxaanu ahayn fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga man nacuddu kuwa aan tirin oo linisaai dumarka amran wax arrin oo dumarkaa dee wax ka banaan soo qaadayn weeye iyo waqtigii jaahiliga dumarka oo wax alla waxay arrin kale may tashan jirin waxba kamay qeyb gelin jirin macnaha waxa weeye dee arrintaa inay waxu dhalaan ay ku istimtaacaan mooyaane arrin kale oo iyaga markaa ay de iyaga siinayeen ama ay ku tirinayeen iyaga xaggooda mamay jirin xataa anzala allahu tacaala ilaah ilah uu soo dejiyey fiihina ma anzal wuxuu sooba dejiyo dee walahuna alayhina walahuna ma alayhina ama dee taas of cashruna bimacruuf iyo arrintii iyaguna waxay leeyihin raggii kuba leeyihin wixii korkooda iyagaba la ahaa korkooda saarnaayo macande matalan taas iyo wixii baa lagu leeyay adugu bal xuquuqdii ilaahay subxaanahu watacaala dee dumarkii uu siiyey iyo taas ayay ilaahay uu soo dejiyey waqasama lahuna maa qasam ilaa ay dhacday in ilaahay soo dejiye shanigooda wixii uu soo dejiyey u qaybiyeyna wixii uu qaybiyey qaala wuxuu ihi fabayna waqti ana anugu fabaynamaa waqti ana anugu fii amrin arrin aan ku sugnahay atamiru aan ka fikirayo weye atamiru atashaawaru fiihi maca nafsi wey naftaydaan la tashanaya aan fikiraya baa arrin baa haysatay waa fadhiyey gurigii baa la joogaa uu fikiraya arrinkii buu rogrogayaa ayaa id qaalat limra'ati haweeneydaydin baa igu tidhi law sanacta kada wa kada inay la talisay doontay haddaad de waxaa iyo waxaa samayso waabay fiicnaan lahayd sida haddaad yeesho mala hadalkana waabay ku kulayliseen faqultu laha waxaan ku idhi wamaa laki waxaa kuu sugnaaday muxuu ihi anta adiga iyo weliba hahuna adiga iyo waxaan anigu aan kuba jiro halkan wixii ahaaday arrinkayga maxaa ku soo geliyey waxaa adiga iyo arrinkaygan kala galay muxuu yahay riwaaya waxaabay timid in ul qaatay oo laba dhacay ama dee hadalkaa daraaddeed caadadoodii horena waa kaa inooga warrameen wamaa takalufuki isku kaliftaankaagu muxuu yahay fii amrin uriido arrin anigu aan doonayo waxaad doonaysa inaad uga tala bixiso ama aada usoo dhex gasho eed isu kelifaysaa muxuu yahay markaasi waa inkaar uu taa diidayo oo u qoonsadayba faqaalat li haweenaydii un baaba waxay ugu tidhi riwaayana waxaaba kuba yimid qadiiqu hadduu laba dhacay ajaban laka ya bna alkhadaab arrinkaagu layaab buu leeyay layaab baa kuu sugnaaday ina khadaabow ma turiidu ma doonaysid an turaajaca canta hadal in lagugu celiyo mama doonaysid hadal waina bnataka inantaadu xabsay sheegaysaa inantaadu laturaajicu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay hadalka ku celisaa xataa yadalla ilaa uu ahaado yowmahu maalintiisa o dhan qadbaada isagoo cadhaysan macnaa inantaadu rasuulka ilaahay kama aamusto hadalkay ku celisaa ilaa ay dhacday inay kama cadhayso maalintii o dhan uu noqdo mid cadhaysan taas markaasaa deete markay hadalkaa ku tidhi ayaa muxuu yidhi qaala cumaru faaahudu waxaan qaadanaya ridaay arrinkiibaa arrin dee uu isagii ku noqday shay qariiba la weynaaday kollay maadi mudaarican uu ka cabirayna xaaladii horeyne markaa lamaba joogo waa sanada dabadooda waa waqtigii khilaafadiisiie maxalku wuxuu ah maxal maadi inuu yidhaha faakhadtu ridaai uma kharajtu go-aygii baan qaatay oo de waxbaa guntanaaye dee dushii sare dee hadiyo goor dadkii marka loo tegaya la baxayana in dharkii caadigaa la qaato weeye bal matalan haddaba wuxuu ka cabiray waa xaalad uu ka ama xikaayo uu ka xikaayanayo xaaladii hore si wuxuu imaka soo xaadirsaday oo kale arrinkuma uu joogo markan faakudu waxaan qaadanaya ridaayi go-aygii oo suma akhruju waan baxaya makaani macnaha waxaan qaatay go-ii baan nahaqtay maradii baan dushii ka huwaday ee markaasaan baxayba markiiba ujeedadu maan sii joog joogina meeshii xataa adkula waaman socday ilaan ugaba galo calaa xabsata xabsa faqultu laha waxaan ku idhi yaa bunaya inantaydiyey inaki adigu laturaajiciina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam ma hadalkaad ku celisaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh xataa yadala yowmahu qadbaana ilaa uu dee kale istifaami waye macnuhu ilaa uu maalintiisii o dhan noqdo mid dee arrinkaa iyo waxyaalaha ad samaynaysa maqa la-aantaas iyo dee ujeedadooyinka kaba cadhaysan faqaalat xafsata xafsa waxay tidhi wallahi inaa lanuraajichu ha ilaah baan ku dhaaranay ha rasuulki ilaahay waanu ku celinaa hadalka ataraajucna waa ataraadi faqultu waxaan idhi taclamiina macnaa iclami weeye ogow ani anigu uxadiruki waxaan kaaga digayaa cuquubat allahi ilaahay ciqaabtiisa iyo qadaba rasuul iyo rasuulkiisa cadhadii baan kaaga digaya yaa bunaya inantaydii laa taguranaki yaana kuu kedin haadihi tan alatii tan oo qad acjabaha uu cajabgeliye xusnaha quruxdeed iyo waxubu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam yaa rasuulka ilaahay jacaylka uu iyada jecelya cayshuu ujeedaa oo tan ha ku dayan talabadeedoo kale ha yeelan buu leeyahay xusnigeeda iyo rasuulka ilaahay jecelo kolkol dee isku hadlay waxyaala u samaysa aduna saas oo kale ha u samayno waa kii lahaaba rasuulka ilaahay kumama jecla adigu hadda aan joogin oo kuma firlaayo ujeedadu kolkol baa dhici karta isku hadlayd inay tani waxyaala u samayso adiguna iyadoo kale ha ku dayan taag lamid matiide uma kharajtu waan baxay haddana arrinkiina uu ku weyey isaga xataa adkula calaa umi salamata ilaan ugaba galo umu salama iyadna waa umu lmu'miniin maxaan ugu geli taas waa liqaraabati minha qaraabada iyada naga dhaxayso iyadna qaraabaday bayd tani waa inantiisii qaraabaduna kolley waa qoyskii ama reerkii dhalay weeyaan oo musalama waa haweeney reer bani maqsuuma waa ina dee bint abi umaya ibn lmugiira waa qoyskii ballaadhaay reer mugiira kolley oo dee khaalid ibnulwalid iyo labadooda aabo ayaa walaalaha abu umaya ibn mugiira iyo walid ibn mugiira walaalay ahaayeen dee qolooyinkii reer hishaam ee abujahl ee raggii fiicnaan oo la walaalo ahayn xaris ibnu hishaam iyo dadka caynkaasana ee hishaam ibn lmugiire iyo abu umaya ibn lmugiire iyo walid ibn lmugiire iyo waa qoyska adigu waa dadkaas cayaash ibn abi rabiica saxaabigaa la odhanayana abiya abu rabiicahaas waa ina mugiire oo kale in cumarna qoyskan baa dhalay reerkan baa dhalay kolley ina hishaam baa dhasho abujahl iyabaa abti u ahaa waa san imaka dee aan filayo oo ina hishaam inay dhashay haddaanay dee ilma abti noqon xaframe abti bay u ahayd qoyskaas kolley nin qolooyinkaa ina ilma hishaam kaba miduu maalintii bederba dilay marka waa tan qaraabadii oo markaa dee hooyadii ayay ilmadeer ahaayeen haddii ina hishaam dhashay haddii ina hishaam aanay ahaydna dee ilmaabtibaabay noqonayaan adigu waa qoyska waa qaraabadii aydaa daraaddeed oo ujeeddadu waa inay dumarkii kaleba muu odhan adwaani sidee iyada xigtay ahaayeen qaraabadan hooyadii bay ahayd markaasaan u galay buuri fakallamtuha waan la hadlay faqaadday umu salamata umu salama waxay u tihi cajaban laka ya bna alkhadaab adaguna cajab baa kuu sugnaatay ina khadaabo qad dakhalta waad gashay fii kulli shayin wax kastaba waad faragelisay xataa tabtaqii inaad doonaysaba oo xataa tabtagiya an tadkula inaad gasho bayna rasuuli llahi sala allahu alay wasalam zaaja ujeedadu wax kasta waad soo dhex gashay wax kasta waad faragelisay inaad doonaysaba inaad dhex gasho rasuulka ilaahiyo dumarkiisa maxaa arrinta kaa galay qaala wuxuu ihi markaa cumar faakhadatnii akhdan hadalkeedii buu sheegayaa umu salama way qabatay qabasho ama y qaada qaadid kasaratnii ijebisay ama waaba iga jebisay can bacdi ma kuntu ajidu wixii aan helaya marka ujeedadayso markii hore markii la yidhi rasuulka ilahi bay saa dumar ku sameeyeen arrinkii aad buu ula weynaa aad buu gaba cadhaysnaa hadalkan uu yidhi ayaa iyar khafiifiyo cadhadii waxbiiyey oo bal taas adigu iyar bal matalan taa ijabiyey ama inaan arrintii iyo heerkan joogay markii hore aan kaba joogay ayaan dee kasoo dhaadhacay buu leeyahay hadalkan umu salama fakharajta min cindiha agteedii baan kaba baxay wakana gurigiibu ku noqday haddana weli waxa may dhicin oo rasuulka ilahi guryihiisuu joogaayo ee ictizaalkan iyo tani muu dhicin weli wakana lii saaxibun wakana lii waxaa ii sugnaa saaxibun saaxib min alansaari ansaar kaba mida idaa kibtu haddaan maqnaado ataanii bilkhabari warkuu ilo imanayay warku waa wixii soo kordhay iyo waxyigii yimi cilmigii yimi wixiibuu isaga habeenkii ula soo hoyanayo waidaa qaaba markuu maqnaadana kuntu waxaan ahaa ana anigu aatiih mid ula imaada bilkhabari warkii oo macno waxa weeye xadiidkan bukhaari dee dhulkan aan joogno nikaaxiya waa kusoo celceliyaaba tafsiirna waa kuba keenaa laakiin meel hore oo kitaabulcilmi waa kitaabka bilowgiisa ayuu kuba keenaa xadiidka khaasatan duruq inoo dambayso kuba keenaa markaa muxuu waa dee intan waa maqsuudka khaasatan intan iyo waxaana u dhigtaa baabu tanaawubi fi lcilm waa kitaabulcilmi kaayaysiga cilmiga lagu kaayeysanayo ujeedado ninkii waaba mashquul dee sa dadku mashquul u yahay ama ruux kaley jaar yihiin ama shaqa ha ku jaar ahaadeen ama dee haku jaar ruuxii maalin kastaba darsigii ma tegayo ama tii ma tegayo markaasaa dee midba maalin buu tegayaayo kaasi markuu maalintaa u joogo wixii dee uu soo faa'iidaystay habeenkii layslo ama waqtigii laysla soo noqonayaa isaga kii markaa tanaawubkii cilmigii waa adigu xirsigii dee cilmigii si aanu uba dhaafinoo wuxuu halkana taas mu udhigtay tarjamadaas u dhigtay dee meelihii intaasa waa intan baana maxalushaahidku ah ama xadiidka intiisa kale ee waa abwaabtan kale la joogo ayaa dee munaasabadu ahaydoo sidaasaa dee bukhaarina had iyo goor istibaadkiisii badnaa iyo fiqigii uu kala soo baxayey ayuu axaadiista usoo celiyay isagoo taraajim uba dhiganayo kolba ah fawaaidii xadiidka laga qaadanaya ama uu faa'iideynaya imaam nawina halka sharaxa wuxuu leeyahy waxaa xadiidka inooguma sugan istixbaabu xuduuri majaalis اlcilm horta majaalista cilmiga in la xaadiro واsتحباaب التناوب في حdور العلم إdا lm yتyصل لكuلi واحد الحdور بنفسه iyo تناawبkii oo de waa la isbedbedelaya nimbe maalintiisuu tegaya xagga cilmiga xuduurkiisa haddaanay ruux kastaba u suurto gelin ama aanay u fududaan inuu binafsihi dee maalin kasta jooga bal markaa tan bay ahayd oo jeedadu maalin baa midhari iyo guryahoodii oo yar durugsanoo cawaanida madiinay ahayd iyo buu ku harhayay dee suu hawlihiisii iyo kollay beerana waa lahaa uu qabto ka kale maalintaa tegayo wixii wara ah ee soo kordhay iyo cilmi soo kordhay iyo waxyi taas baa khabarkan bay ku wada sugan yihiin ayuu keenayay habeenkii bay isula imanayeen oy kala qaadanayeen haddana kii kale maalintii kala tegayey kana wuxuu ku hadhayay halkii hawliyabuu u hadhayay taas bayd min ansaarana u ahaa markaasaa muxuu yihi wanaxnu xiina idin markaa waqtiga caynkaasa takawuf waxaan kaba cabsanaynay marika boqor min muluki khasaana nimankii reer khasaan boqoradoodii kaba mid ah ukira lana naloo sheegay annahu yuriidu inuu doonayo an yasiira ilayna inuu noo xagga iyaga usoo socdo oo uu nagu soo duulo faqad imtala-at way buuxsantay suduurunaa laabaha iyagu minhu waa isaga cabsidii iyo umuuraha dee waa ciid waana nin dowlad ka socdo oo ciidan aada u badanna wata imkaaniyaad badanna lahaa taasaanu kaba baqanay macnaa waxaa loo sheegay waana waqtiyadii dambo dee carab inteedii badnay bacda fatxi maka dhulkaa way islaameen cidda markaa harsanayd waa isaga jihadaas shaam bay ahayd carabtii dhulkaa deganayd bal maalan ninkii dee madaxda u ahaa reer rumna markaa way taabic bay u ahaayeen maalintii dee bal maalan muuta iyana dee dagaalkii way kula jireen oo xagga reer rum bay kaba dagaalamayeen waa khasaasina ama khasaan walow carab badan oo kale ay duwaneyd oo reero kala duwana ay dhulka deganaayeen reerkan baa qoyska boqortooyada lahaayoo muddo lahaa isagaa carabtii markaa dhulkaa deganayd boqor u ahaa iyagoo reer rum taabicsan sida nimankii manaadirada la odhanayay mundiradii dee mundir ibnu maysamaaya manaadiradii iyaguna waxa weeyaan ay markii ciraaq la joogay iyo dhulkaas ay boqorada carbeed ee xaggaas dhulkaa degan ay boqor u ahaayeen iyagoo reer farisna ama kasrana tabac uba ah bal haddaba kasaankana asalka hore iyo nasabka sare waxay ku kulmaan ansaar bay isla reeriyeen oo dadkii markii sidii raabdoomay iyaga adigu waayo in badan buu xasan kuba faanayo qolooyinka waana u tegi jiray bal markaa markii macrib sadkaasi dumay ee carabtii dhulkaa degaysay ay kala guureen ee nimbe geesta u kacay la kala tegay tafaruqu ayaadii sabaastay matalkoodiba ahaa barkood manaadirano xaggaasay tageen ansaari waxay degtay markaa iyagu waa kuwan madiine degay raggan reer khasaana awowyaashood waxay tegeen dhulkaasay degeen oo dee dhulkiina boqorrey kaba noqdeen haddaba nin boqoro taasoo waqtiga malaa xaaris ibn abi shamir ninka la odhan jiray ayuu ahaa ayay maqleen inay u diyaar garoobayaan inay madiine kusoo duulaan taas bay maqleen marka taas baa la filayo dee cabsi ayaa jirtay faataa saaxibii waxaa yimi saaxibkaygii alansaariyo ansaariga ahaa yaduqu lbaaba isagoo albaabkii garaacaya macnaa maalin buu yimi oo albaabkiibu si xoog le waa habeen markuu soo noqday rasuulka ilaah iyo masjidkiisii kasoo noqday wa qaala wuxuu uhi iftax iftax waa si aan ugaba baran ayuu ihi fur fur dee waana shay wax cusub baa yimi oo faqultu waxaa idhi jaa alkhasaaniyu warma ninkii reer khasaan ciidankiisii baa yimi faqaala wuxu uhi ashaddu min dalik mee wax ka daran baa dhacay waxa ciidankaasoo inagu yimaado ina soo weerara ka daran baa dhacay waa maxay ictazala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam azwaaja rasuulka ilaahay dumarkiisii waa ka wada dheeraado guryi waa ka tego meel gaaru iskaba galay faqultu waxaan idhi bu ihi markaa rakiba anfu xafsata wa caaisha waa dulloobay xafse iyo caaisho sankoodii waa dulloobay oo rakiba anfu xafsata wacaaishata rakiba iyo raqama macnaa qeybtoo la fadxiyo iyadoo la kasriyo labadaba mala mudaaricu iyada yarqabu buu kuwa wada imanaya raqman ruqman riqman taas macnaa asalku waxa wey lasiqa biruqaam oo waa ciidiibuu kuba dhegay weeye laakiin asalku ka haba ahde waxaa loo isticmaalu leeya fi kulli man cajaza can alimtisaafi wafi dulli walinqiyaadi kare waa dullowga la dullooba tansan dulle inaguba aan idhaahno oo ujeedadu iyo ciddii aan isagii ciddee adigu bal maalan kaba qaaliba ah ama ka xoog badan intisaaf iyo aan ka garsooran karahayn oo kale iyo inqiyaadka dulli iyo taasa ayaaba loo isticmaalay haddaba way dulloobeen buu leeyahy labadaasi waa tii aan waaninayey waaniyey ay joogsanba waayeen uma akudu thawbi maradaydii baaban qaatay markii fa akhruju waan baxayay maradaydii baan qaadanay waan baxay ujeedadu waan qaato oo baxay xaaladii hore ka xikaayanaya xataa jitu ilaa nimi فإdا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في مشhروبة لh يrتقى waaba isagoo rasuulka ilaahi غurفo kuba sugan loo fuulo ilayha bicajalatin adantii aynu soo marray khashab manquura inuu ahaa ama jirid ay ahayd la googooyey oo la qoray si lugta loogu joojin karo ama meelo dee laga fuuli karo silaanoo kale loogaba dhigtay taas buu aha cajalada taas baa loo jeedaa walow uu le halkan uu yihi cajalaha iyo bicajalatiha iyo bicajalatin waana lafdiga inoo yaala intaba way yimaadeen oo waa iska wada saxiixa bicajalatin baa u fiican buu yidhaaye macnuu waxa weye waa darajo iyo salaan oo de waa qori keliya uunu isku samaysaayo laakiin la qoray si dee uu u noqdo salaan oo kale ama sulam uu noqdo wagulaamun lirasuuli llaahi salى اllahu عalيه waslm aswadu calىa ra'si daraja waa rabaxa ninkii aynu kusoo maray faqultu hada cumaru kani waa cumar faudina lii dee kolley noqnoqod baa jiray riwaayadii horaan kusoo maray todobada way noogu dambaysaa ee waa ugu dambayn qaala cumar cumar baa wuxu uhi faqasastu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm hada اlxadiiث arrintiibuu uga warramay dumarkii inuu caaisho u tegey xafse u tegey umu salamo u tegey bal umuurahaas iyo haweenaydiisii wixii ay kuba tidhi qisadii oo dhan buu rasuulka ilaahi ugaba warramay falama balagtu xadiida umi salamata umu salama xadiidkeedii marka soo gaadhay ayuu tabasama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waa markaa muusooday kolleyna waa hadalkii hore ee mujmalkaa riwaayadii hore lahaa waan u warramay oo taas ilaa rasuulka ilaahay uu muusooday waa tan qisada ugaba warramay wainahu lacalaa xasiirin maa baynahu wa baynahu shay awduu korkeeda kuma sugnaa wax u dhexeeye ma jirin wa taxta ra'sii madaxiisa hoostiisana wisaadatun barkin bahayd min adamin harag ama adiim waa dee galkeeda sare adiim ahaa xashuuha waxa lagu cubay ama lagu cabeeyey taas liifun liif uyay liifkana waa nakhiisha oy feedhaan laamaheeda ayay liifkoodu ahaa seexigeenoo kale waina cinda rijlayhi labadiisa lugood agtiisada waxaa kuma sugnaa qaradan waa taan idhi waa xubuubta geedka ama caleentiisa oo madbuuran masbuuranna riwaaya kuma timi waa isla macne urursan in oo meel ku yar urursan oon badnayn wa cinda ra'sihi madaxiisa agtiina uhuban harge ayaa ahaa mucallaqatay meel ka laalaaday waana jamcu ihaabin ama ihaabkiibaa uhub laguma jamciya ahabna waa lagu jamciya uhub iyo ahab labadaba waana intaan la megdin فرأyت وaa arkay أثر الحصير في جنب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فبkيت فقال mا يبkيka فqلت يا رsuuل اللhi iن ksرى وqaysر ksr iyo qaysr فيma kii bay kuga sugan yihin hma في waxay ku sugan yihiin oo dee raaxo iyo barwaaqo ah وأnta رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم xaaladaadna waa tan faqاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أmا ترضى miyaad raali noqonayn أn تkuna lahma الدuنيا inay iyaga adunya usugnaato وlaka الآakhرة adigana akhira ay kuba sugnaato xadiidku waa kii hore un waana isagoo intaa ka dheerna waa inoo dambeeya kollay sharaxyadiisa in badan oo muhimina casharka ka dambeeya ayaan ku eegi doonaaye imaka laba dariiq baan siraacinaya si casharka dambe u yar fudaado وxadثna mحamed بن msنى qala xadaثna cafan qal xadaثna xamaad بن سلمةa qal aخbaranii yaحya بن سacيidi markii dhawidna sanadka yaحya waa inoogu sugnaaya lakiin markaa iبnu سacيid lama odhan waana alanصari baan idhi عan cubayd بn xunayn عan iبn cabaasi qaal aqbaltu maca cmara xataa idaa kunaa bimari dahraan cumar baan soo raacay soo qaabilay xaggii madiine iu soo kacay ilaa aanu soo gaadhnay bimari dahraan waa meel adigu waadi ah oo cusfaan iyo maka u dhaxayso xagga maka usoo dhow alaa marina waxay lahayn qaryaday ahed adahraanna waadigu ahaa dee dhirtaa araag iyo waxaasay lahayd malaa ceelalla way lahayd adigu kollay beryihii dambe magacii la baxday malaa imaka waadi faatima ayaa la yidhaha waa halkaa waadi faatima ee maru dahraan baa waqtigaa la odhanaya wasaqa alxadiida bituli xadiidkii buu kaxeeyey dheerkii ka naxwi xadiidi sulaymaan ibni bilaalin kayra anahu qaala wuxuu ihi eeg sulaymaan ibnu bilaal xadiidkiisii sulaymaan ibnu bilaalba wuxuu ka warinayey siaan soo aragnay yaxya imakana xamaad ibnu salama yaxya ka warinaya ninkan wasaaqa uu sheegaya faacilkuna waa xamaad ibnu salama xadiidkuna waa ka aynu kaba soo baxnay sulaymaan ibnu bilaalna de waa ninka qarinkiisa ama rafiiqiisa yaxya maanta kayra anahu qaala wuxuu yihi waa xamaad riwaayadiisa qultu waxaan idhi oo cumar aan ku idhi ibnu cabaas ba hadal kale sha'nulmar'atayni maa sha'nulmar'atayni bal ka warran labada dumar ee ilaahay dhi waynta daahraa calayhim qaala xafsatu wa umu salama xafse iyo umu salama weeye laakiin waxaynu soo aragnay xafse iyo caasho in ayad waana taas weeye wazaada fiihi kolley riwaayadii sulaymaan baa taas ah wazaada fiihi wuxuu siyaadiyey waataytu lxujara eeg cumar baa yidhi wazaada xamaad wuxuu siyaadiyey fihi fi hada alxadiidi cumar inuu yihi waataytu waxaan imi alxujara waa jamcu xujrati waa guryihii rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh faidaa fii kuli beytin bukaun aqal kastaba ooyin baa kuwa sugnayd aqal kastaba lagu ooyeyna dumarkii baa markaa ooyeyba iyo ciddii kale la joogtay wazaada ayadoo wuxuu siyaadiyey wakaana aala minhuna shahran wuxuu rasuulka ilaahay kaba dhaartay dumarka inuu uga dhowaado guryahooda taga bil فلما كان تسعة وعشرين نزل إليهna ayuu soo dhaadhacay وxadثna abوبكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب ولفظ لأbي بكر قال xadثna سفyان بن عyayنة عن يحيى بن سعيد waa xadيiثkii hore un duرqdiisii أنه سمعa wuxuu mqلay يحيى عbayd بن حنayn وهuوa مولى العباس waa intan lahaa lفdi baa inoo soo socda نسqooyinka مسلمna tan baa dhacay سفyان بن عuyaynana waa qowlkiisa tan iyo riwaayadiisa lakiin imaam malik oo kale halkan wuxuu yihi mawla ali zayd ibn اlkhadaab barhkoodna mawla bani zureyq bay yidhaaheen waxay culimadu raajix yeelaan ama ragga xufaada ee hadalka malik oo ah ninkani cabaas mawlihiisa ma ahayne zayd ibn اlkhadaab oo cumar walaalkii aalkiisii ayuu mawlahooda ahaa qaala samictu bna cabaasin yaquul kuntu uriidu an asala cumara waxaan doonayay inaan weydiiyo cumar can ilmar'atayni alatayni tadaharata calaa cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam falabitu sanatan sanad baa nagaa haybadii uu ka haybaysanaya cumar daraaddeed maa ajidu lahu mawdica dee mar uu gaar yahayna uu doonayay waa amiirkii mu'miniinta si u khaas noqdaaba adag anigoon u helayn meel aan ku weydiiyo xataa saxibtu ilaa makata ilaan maka u raacay falama kana bimari dahreen waa laabankiina ayuu dahaba tegay yaqdu isagoo gudanaya xaajatahu faqaala wuxuu yihina adrigtinii waxaad ila soo gaadhaa biidaawatin wayso min maayin adigu weelkaa waysada adigu ay kuga jiroon biyo faataytu biha waan ulaba imi falama qadaa xaajatahu xaajadiisii markuu gutay warajaca malaad istijbaar buu la yimi taas biyaa uu ku weysaysanaya une warajaca uu soo laabmay ayaan dahabtu tegay asubu calayha anagoo ugu shubayo dee kolle waa isticaano horaynu taa uba soo maray bal ruuxu hadduu u baahanya wax karaaho ku sugan nima jirto haddii aan uba baahnayn bay khilaafu lawla yidhahan markaaba xataa karaaho ma ydhahaan kol hadday shubidun tahay ee maydhid loo maydhaya aanay ahayn wadakartu waxaanan sheegay arrinkii oo dee arrinkii uu doonayay inuu weydiiyo faqultu lahu waxaan ku uhi ya amiira almu'miniina man ilmar'ataani labadii dumar ahaa alataani tadaaharata calaa rasuuli illah fama qadaytu kalaami hadalkaygaba ma dhamayn xataa qaala ilah uu yihi caaishatu xafsa wa caaisha iyo xafsa wallahu subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk allahuma